asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh subax wanaagsan halkan oo radio cadaada waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka falanqaynta horarka oo subax walba hadaan kale aad maqashaan marka laga rabo subaxnimo jimcaha
waxaan maqli jiray israa'iil ayaa dhulka reer falastiin derbi ku wareejisay adeer maqal way soo dhaaftay kenya oo dhaqanka yuhuudda xambaarsan ayaa hadda keenna ku wareejinaysa adduunyo goormaa beerlata yeeshay makukuuyaana hawaysatay waxaa la yidhi ishiisa laga arkaa ushiisa lagu dilaa intaan kala qaybsannahay cid kastaaba wayna hawaysan ma kula tahay damaca kenya kiina midayn lahaa inuu yahay hadalkama taagna waxaa la yidhi baadi kugu raagtay lihi baad moodaa kenya dhul horaa ku maqan haddana mid kalay rabtaa waxaa la yidhi wax badso wax beelay dhashaa aarmay kii hore weyda kollay cidday soomaali ku kacdo kabahay ka orodaa waar kenya yaa waxu sheega
mar kale subax wanaagsan saaxiibada nageysan waa talaado taarada ku aasaysan tahay afariyo tobanka bisha koowaad ee january sannada labaatan labaatan qodobada saaka barnaamijka falaqaynta horarka aan ku soo qaadan waxaa qayb ka noqon doona ciidamada militariga soomaaliya ayaa qaybo ka mida gobolada jubbooyinka waxay ku dileen xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab warar arrintaas ku saabsan ayaan barnaamijka falaqaynta horarka saaka idinkugu soo gudbi doonaa ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ayaa xalay saqbarka iska amabaxay deegaanka tuurtooru ee gobolka shabeelle hoose ka tirsan oo shalay ciidamada dowladda federaalk soomaaliya la wareegeen faahfaahin ku saabsanaya barnaamijka falaqaynta wararka saakaad ku dhagaysan doontiin dhinacooda dagaalamayaasha al-shabaab ayaa sheegtay in si buuxda ay la wareegeen gacankahaynta deegaanka tuurtooru ee gobolka shabeelle hoose oo shalay dagaal xoog leh looga qabsaday faahfaahin ku saabsanaya barnaamijkan saaka idinkugu soo gudbi doonaa qodobada kale saaka barnaamijka falaqaynta wararka saaka a ku dhagaysan doontiin waxaa qayb ka noqon doona shir u dhexeeya maamulada hirshabeelle koonfur galbeed ayaa maanta lagu wadaa inuu ka furmo magaalada baydhabo ee gobolka baya koonfur galbeed shirkaasi waxyaabaha diirada lagu saarayo ayaan faahfaahin ku saabsan barnaamijka falaqaynta horarka saaka ku dhagaysan doontiin ciidamada amniga dowladda federaalk soomaaliya ee ka howlgala deegaanada galmudug si gaara dhuusamareeb waxay gacanta ku soo dhigeen askari qof xala shacab ah ku dilay magaalada dhuusamareeb ee galmudug wararka ugu dambeeyey ayaan falaqaynta wararka saaka ku dhagaysan doontiin cabdiraxmaan maxamed xuseen oodga oo ka mid a xubnaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya sidoo kalena ah musharax u taagan xilka madaxtinimada galmudug ayaa guddiga doorashada ee wakhtiga u dhammaaday ku eedeeyey in weli fargelin qaawan ay ku hayeen guddiga doorashada guddoonka baarlamaanka labadooda ku xigeen eedeyn uu u jeeshay dowladda federaalk ayaan barnaamijka falaqaynta wararka saaka ku dhagaysan doontiin qodobadaas aan ku soo korinta barnaamij aan ku jirno ayaa saaka maqli doontaan xubintaad ku-xiisaha badnada ee kalamaan qaybaha dambe ee saaka barnaamijka falaqinta wararka waxaad ku dhagaysan doontiin tibinta iyo diyaarinta barnaamijkan anigo xasana maadnuur axmed iyo barnaamijka saaka farsamanaya waa mar kale iyo barnaamijka falaqaynta wararka kulanaasanana saaxiib beel kusoo dhawada barnaamijkan waxaan ku bilaabayaa qaybo ka mid a maamulka jubbaland si gaara gobolada jubbooyinka oo la sheegay in lagu dilay xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab kadib markii halkaasi duqeymo ay ka dhaceen warar kala duwan ayaa saaka ka soo baxaya duqeymo culus oo xalay laga fuliyey deegaano ka tirsan gobolada jubbooyinka ee si gaara gobolka jubbada hoose gobolka jubbada dhexe ee jubbaland guubdugaale ku sugan gobolada jubbooyinka oo la hadla redio cede waxay sheegeen in xalay arkeen diyaarada dagaal oo aada u iftiimaya islamarkaasna magaalooyinka qaar leerar waaweyn ku ifiya kadibna maqlay duqeymo culus halkaasi ka dhacay sidoo kale saraakiil ka tirsan sirdoonka soomaaliya waxay sheegeen in in xala ayaga iyo saaxiibo kale ay duqeymo ay ka fuliyeen goobo muhiim ah oo ka tirsan jubbooyinka islamarkaasna khasare culus ay gaarsiiyeen xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab duqeymahan ayaa waxa ay ka kala dhaceen degmooyinka jamaame salagle jilib deegaanka xaramka waxaa la sheegay in halkaasi lagu dilay dagaalamayaal iyo saraakiil sare oo ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab wararka intaas waxay ku darayaan in duqeymaha lagu buriyo salagyo dagaalamayaasha al-shabaab ay ku lahaayeen qaybo ka mid a gobolada jubbooyinka jubbaland saraakiil ka tirsan sirdoonka soomaaliya ayaa wax xaqiijiyeen in la dilay saraakiil lagu magacaabo macalin arbow iyo sargaal lagu magacaabo koobey axmed oo ka mid a saraakiisha ku sarraysa dagaalamayaasha al-shabaab toddobaadka aan soo dhaafnay dhowr jeer oo sixeegay ayaa diiradda waxaa duqeymo ay ka fuliyeen deegaano ka tirsan maamulka jubbaland barnaamijka falaqeynta wararka ayaa dhegeysanaysaa radio canaha oo la socotaan saaxiibayaal shalay galanka dambe ayaa ciidamo ka tirsan militariga soomaaliya si gaara u tababaran ee loo yaqaana danab waxa ay la wareegeen dagaalna ay kula wareegeen deegaanka tuuratuuro oo hoosta degmada awdhegle ee gobolka shabeellaha hoose oo salig iyo maxkamad ay ku lahaayeen dagaalamayaasha al-shabaab saraakiisha howlgalka deegaankaasi kula wareegay waxay sheegeen inay qabteen xubno uu ku jiray gudoomiyihii maxkamadda gobolka shabeellaha hoose islamarkaasna ay si buuxa ula wareegeen ammaanka deegaanka tuuratuura ee gobolka shabeellaha hoose ha yeeshee al-shabaab waxay sheegeen in ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ay iskaga mabaxeen deegaanka tuuratuura islamarkaasna saaka si buuxda ay ula wareegeen gocankaynta deegaanka tuuratuura ee gobolka shabeellaha hoose ma jirto wax warowli ka soo baxay dhanka dowladda federaalk soomaaliya oo ku aadan sheegitaanka al-shabaab ay la wareegeen gacankuhaynta deegaanka tuuratuurow ee gobolka shabeellaha hoose oo shalay ciidamada dowladda federaalk dagaal xoogan ay kula galeen barnaamijka falaqeynta wararka ayaa dhegeysanaysaa redio canaha la socotaan waxaana aadayaa markaan magaalada baydhabo ee gobolka baaya koonfur galbeed maanta oo talaadaha ayaa waxaa lagu wadaa in magaalada baydhabo caasimada kumeel gaarka maamulka koonfur galbeed oo ka furmay shir u dhexeeya madax ka socota maamulka koonfur galbeed iyo maamulka hirshabeelle shirkan waxaa ka qayb geli doona sida warar kala duwan ugu soo gaarayaan madaxweynayaasha labada mas-uul waa labada maamul mas-uuliyiin kale waxaana soo qaybqaabiyay wasaaradda qorsheynta maamulka koonfur galbeed iyo midowda yurub wasaaradda qorsheynta maamulka koonfur galbeed axmed madoobe nuunow waxa uu sheegay in shirkaas diiradda lagu saari doono ormaha horumarinta maamulada hirshabelle koonfur galbeed islamarkaasna shirkaas ay kaalin weyn ay ka qaadan doonaan safiiro ka socda wadamada midowda yurub ee soomaaliya saaxiibka laa waxa uu sheegay in sidoo kale shirkaas looga hadli doono sidii loo maamulo iskaga kaashan lahaayeen mashaariic ay bixinayso midowda yurub kaasoo ku salaysan kubcinta dhaqaalaha iyo horumarinta labada dowlad goboleed shir ballaaran oo u qabsoomi doona labada dowlad goboleed ayna ka soo qaybgeli doonaan wafdi uu hogaaminayo ambasadoorka european unionka iyo niman oo european union ka socda oo safiiro ka mid yihiin waxyaabaha ugu muhiimsan oo shirkan loogu hadlayo waxaa weeye in oo siday isaga kaashan lahayn labada dowlad goboleed mashruuc ballaaran oo ay bixinayso sponsor garaynayso european unionka oo la yidhaahdo ireland oo kobcinta iyo horumarinta dhaqaalaha ee deegaanada laba dowlad goboleed waxaana rajaynaynaa in waxyaaba badan loogu hadlo shirkaas oo ku saabsan sidii loo horumarin lahaa labada dowlad goboleed iyo welito se isaga kaashan lahaayeen sidii iskaashi dhaqaale iyo iskaashi noocyo badan ay labada dowlad u yeelan lahaayeen shirkan oo hal maalin socon doono ayaa qabsoomadeeda waxaa labada maamo la godoomiyeen waxaana markii ugu horeysa madaxweyne hirshabelle uu tagay magaalada baydhabo isagoo halkaas uga qaybgalaya munaasabadii lagu dabaaldegayay sanad guuri ay kasoo wareegtay markii la doortay madaxweyne hadda talada koonfur galbeed haya cabdicasiis xasan maxamed laftagareer barnaamijka falaqeynta wararka ee dhegeystaan saar radio caana oo la socotaan saaxiibayaal ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ku sugan magaalada dhuusanmarib ee galmudug waxa ay gacanta ku soo dhigeen askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalk soomaaliya kaasoo xalay qof shacaba ku dilay magaalada dhuusanmarib ee caasimada gobolka galgaduud nin kala dilay oo dhagal ah ama maqalka la ayaa waxaa lagu magacaabi jiraalo allaha u naxariistay cabdiraxmaan maxamed maxamuud sigaale waxaana eelkiisa oo yimid kadib markii mooto uu saarnaa ay jirto goob ay ciidamada gadiidka ku hubiyaan taasoo keentay in askari rasaas uu furo qof ku mid dadka deegaanka magaalada dhuusamareeb waxay sheegeen in askari rasaasta ku furay mootada uu isku dayay inuu baxsado ha yeeshe ciidamo kale oo goobta ku sugnaa gacanta ku dhiga askarigaasi anigoo maqaaxi iska fadhiya ayaan maqlay rasaasa waxaana naloo sheegay in cabdiraxmaan la dilay waxaana ka naxnay balse askarigii dilka geystay waxaa la qabtay oo baxsan ayuu yidhi qof kamid dadka deegaanka dhuusamareeb oo la hadla radio cadaado dilka askarigan ka tirsan ciidamada dowladda federaalka soomaaliya u geystay qofkan shacabka ah ayaa sii kordhayay saddexdii sane lasoo dhaafay kuwaas oo ka dhacay muqdisho iyo qaybo ka mid a gobolada dalka falaqeynta horarka ee dhegeystaan saar radio cana la socotaan saaxiibayaal xildhibaan cabdiraxmaan maxamed xuseen oo odowga oo ka mid ah xubnaha golaha shacabka soomaaliya sidoo kalena ah mashirax u taagan xilka madaxtinimo ee galmudug oo shala gaari dhuusamare wuxuu ka hadlayay arrimaha doorashada galmudug iyo qaabka hadda waxu socdaan wuxuu sheegay in cabasho badan ay ka jirta arrimaha la xiriira doorashada galmudug qaabka loo soo xulay baarlamaanka galmudug ayna u talaasilo danta reer galmudug wuxuu sidoo kale eedmo kale u jeediyey guddiga falsamada dhismaha galmud islamarkaasna guddiga doorashooyinka guddoonka baarlamaanka uu ku baaqay inay u madax banaan howlaha socda ee doorashada barnamijka falqeynta horar dhegeysanaysan qayb ugu dambe barnaamijkan soo gaaraad kusoo dhawaatan kalamaan kalamaanay waa duceeyaha berigay aamiin iyo dhaha beriga xaa la qalaye duco waa daaca ka hoose dufan ma haysaa warqalabadhagaha wuxuu yidhi markii madaxweyne farmaajo la dooranayay aryan qalay uu yidhi laakiin kadib anaa eeduu yidhi ducadii ilaahay ma aqbalin miya war abdullahaba artama jiray do'aayahooba eri aaminta le afkiigma buutana aaminta ducadiyo alla bariga mooye arrin kale maayne ambaroy munka waxaasu ma ducaa waa calaa caliyo ooyine war adiga ducadaad sheegaysa caawe ilaahow xaqu dilaa hawle cid ka soo qadayseen war wax ma ogida dhallinyarada muqdisho waxay bilaabeen in la ducaysto si ilaahay dhibaatada nooga qaado markaa odayaashiina waa ku daydeen miyaa doelagi jinka boodaboodo koofade waa leeri war waxaa la yidhi qofka reerka u weyna hadduu waa laga noqonayaana ma jiraan doorashadana iyagaa qabanaya waana ku qasbantiin yaa muuse handaraab ma qoysa mana qoor jaraa haddana war muuse handaraab handaraabya usi mar hor dhisidey hooba dabadaban galay hatan haqa taardi may ku weelasan war cabdiraxmaan irri faysal cali waraaba isla markii warbaahinta ay u waxdeen laifna hore ay ka soo galeen awalba naf kalena ma haynin ciidina uma joogin hadday miciin bideen rub warbaahinta ka weyni ma jiro war meel hoo ambaahan hadal walba maktaraw war waa yeellada cayaarayaa waa badan yihiin madaxweyne xaaf arrintii galmudug markay soo dhadhowaatay ayuu gaalkacyo fadhiistay ikhlaaska meelaha kagamohaye war waxaa la yidhi ninka ceebtaada rabo markay sabta dhammaato ayuu galabti ku yimaadaa sabtaasaan ku xusuustee hadda ka horaa waxaa la yidhi meel sab lagu kala baxay ka jirto aawadaad la xushmeeyahaayo dig u soo yidhi goor ay tahay oo radhiciga adoogiyo qoyskii oo isku naxay mugay wadaadka arkeen markaasaa adoogi iyo wareeray ceebowyase intasa ku ordha inta ku ordha harbaan rablaay wax walcada ma haysa yo adigu amaad wax walcada haysa ardumarow waxaa jira arragow waxaa jira mugaasaa islaamihiiyo wixii maha joogoo dhan waxayidhan waxaan caloolahayn ma hayno wadaadkiiyo inya u tago wuxuu yidhi shiikow horta culummo calool ma la sii karaa mugaasoo wadaadka wuxuu yidhi culummo calool lama siiyo mana bannaana ninka odaga ahay gurigii haddana ku naqda asagoo yidhi aramaad wax wal haysiin arwax wal amaad haysiinoon calool ahayn arwax baarbaara aasay waxay yidhaheen waxaan calool ahayn haddaba ma hayno ee ha ku lugo'in wadaadkiiyow inta ku soo laabta u yidhi wadaadoo waxaan calool ahayn ma hayno mugaasoo wadaadka yidhi haddii cadi cadiin la waaye in culummadu caloosha cuntaweeska sunna ee keena war miyaadnaan maqal culumma masale ay ku bannaysatay midii ay ku cuntaba waa leeda la jiifiyaano bannaan la joojiyaano bannaan miya war odaxaafadda wuxuu keeni inuu gaalgacay doorasho kalaa ku qabanaa uu yidhaahdo war odaxaaf seeraar iyo xidig miyuu iska baraajaynayaa nabadii nolol ayadaa cayaarta bilowday in la cayaarana waa ku qasban yahay sababtoo ah waa kuwii baasta u geeyey hadda ka hor yaa minay hadda ka hor baasta u geeyeen alla ilaahay asaguna hadda bariisa u geeyo odayaal liiska iska waayana waa u soo gurmadeena la yidhi war odaga hadduu qaraabkiisi helo qaylada waa joojihahaa la yidhi war imaaraadkii miyaa gaalgacay jooga marka dowladdan xil ka qaaday oo xukumaysa dalkeenna madaxdaannu xushmayniyo maxay xaaf ka rabtaa waxay ka rabaan waa laguu yaqaanoo asagaa qaraab dhaaf laga waayey warwar ma ogidiine dhaqankii saxaafadda muqdisho lagu hayo dhuusamareebaa la geeyey ama u dhaqankaasu markii hore dhuusamareebta nafteeda nooga yimid hee war madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhuba galmudug waa ka soo jeedaana warkayga sug wariyaasha dowladda waxduuba ah la yidhi kuwaana xabadkaa sacabka laga saara marka muuqaaladaa loo dirayaa sida halkan ku ogeedanba war dawlad warkii ay bixinaysa la wada yeelo waayey see maamulkeeda loo wada yeelo karaa war somalilan layskuma caburiyo idinkuna sidaad kala yeelaysaan idinkaa yaqaana war somalilan caburin kama jirto laakiin handaraabaa ka jira war somalilan wariyaasha keliya xabsiga ku handaraabtaa maxay kaloo i samaysaa aryaadhaha war ma haysiine madaxweynahaan iyo shalay ereteriya ka yimid berigow cumaan aada haddana mugga waxaan la yaabanahay madaxweynuhu muggow doorashada gelaya waa kii dhihi jiray safarka madaxweynuhu bishiiba saddex mar gelaayo sharci maahinoo wasiirka arrimaha dibaddaa jooga oo gelaya haddaana lama beriyoo isku xigtow kolba waddan cusub aadaye ka warramahe war may baa dheegi jiray soo hagoogana sii hagoogana haruub marag side howlu kama harin habaarna u dheer war dalkaana abaar kama dhicina naga tag fatahaadaha ka dhace naga tag fatahaad kaliya miyaa mugga qaraxaaba ka dhacaya habaar maxaa noo keenay cabdullow haddaadba aad docaysanna dhehaysaye warwar ma haysaane dowladda soomaaliya maanta toorotoorowtay ka dhigta waa la yaab weli sakiinka dheerayayna t m miyay ku qarxaysay war maya xilka ay ugu soo dhacday war cir iyo dhulba waa laga soo galay warka naga dhegaysta ciidankii danabaa maanta ku durduriyey lacagtii iyo maxkamaddii iyo xaakimkii ugu sarreeyaba cagtay mariyeen wadaadkii dadkay tafarta ugu yeero baadilka ku xukumi jirena shuutaa loo keenayaa suuratulmaa'idaha u fiiriye aryaadhaha war ma haysiina waxaa aniga saaka il igu dilay afar dhallinyaraha oo shabaab ku toogteen degmada sablaale dowladday la shaqayhaayeen kulaha intay dowlad isku arkeen sablaalayba iska joogeene war anna waxaa saaka ciil igu dilay askari ka mid ah ilaalada xarunta dowladda hoose ee xamar oo canug yaroo caseeyaha dilay war anna waxaan xala ka hoyo waayo ciil igu dilay saddex carruuroo gaajo ugu dhimatay deegaanka weedow hooyadoodu waa cuuryaan ayaydooda u qaraab dooni jirtana waxaa la yidhi qaraxii ekis kontarool ay ku dhimatay war anna waxaa ciil igu dilay istaafkii axmed madoobe shabaab u fakaday yaa amay awel ka yimideen hee war aniga waxaa ciil igu dilay deegaanka gamuuta ee gaarisu u dhow macallimiinta lagu dilay war anugu waxaan la yaaba shabaabkii weerarkaas geysta gabaray daayeenaa la yidhi marka gabdhaha soomaalida ay lay jireen maxay u badbaadi waayeen war naga tag mala geedaan geline war anina mayba iilii dilay jidkii isgoyska dabkaabka bahaye madaxtooyahii yahan bahaayey lihiri wareedhaha haddii dadka qaar shabaab laayo qaarna dawladdu layso qaarna gaajow dhintaan maxaa soo haraya warwar ma haysiine dhibaatada faa'iidaa dhinac socota waxaa la soo bandhiga buug la yidhaahdo hagaha ganacsiga qofkii akhriyaana wuxuu ka faa'iidayaa baa la yidhi xirfaddu ku shaqaysa lahaa waxaana qoray aqoon-yahan la yidhaahdo muumin macalin maxamuud oo lagu naanayso jaamici waa kii dalkeenna ka dhimanay aryaadhaha ayaamahan hawadaan la sarrifahaye haddana ma buugaad ganacsi nooga dhigteen war hawile sarrifaw meekan mayba la erey albe' walmucaamala la ere war buugga waa ganacsi ganacsina waa laga faa'iidaa buuggana waxaad ka baranaysaa sidaad u ganacsan lahayd war nimanyahow waxaa la yidhi hooya wiilkeeda waxay ugu ducaysay inuu isku helo dulqaadka cabdiraxmaan cabdishakuur iyo cabdiraxmaan cirro aamusnaanta madaxweyne farmaajo libaaxyeynta ra'iisul wasaare khayre mitidnimada axmed madoobe madax adayga muuse bixi qoobkacyaalka siciidani nasiibka lafta garen danaysiga waare iyo qaraabka xaaf marka idinkana aamiin u dhaha war hooyadaas wiilkeeda ducadu waxaa u dhinaa yaraankii ilmo gareena galmudug ka soo socdo waranna waxaan soomaalida leeyahay adigoo waxun tabanayoy kaana kala taallo kala togan ku tabantaabiyiya kaan wax kuu tarine walaalkala tasoobaana way taran yaraadaane mar hadday istaageerinoy tala wadaagaynin tisqaad ma laha oo waxa qabsada cadow ka taag roon arow runta waa toorilanka kiisulilanlaayi kiisi saafe oo leere aryaadhaha sanatar xaaji muuse suudi wuxuu yidhi madaxweyne farmaajo anigu qabiil uma nebci ee maamulxumadiisaan saluugay war xaajiga haddii nabaddii nool ay ka wareegsatay weli ma soo taagan yahay war xaajiga saylanti waa lagu kari waaye war saylant hobalka karu waay salaad ala jeel iyo inay ala geedi injibaabayaan war fixi wuxuu yidhi in isla kaysa wiraa xildhibaan waaye war dadka nabaddii nool la xili ka raba xildhibaan fiqi ha ka dheeraadaan cabdiraxmaan cabdishakuur wuxuu yidhi nabad iyo nolol maleesiya xataa waa iiga daba timi hore waxaa loo yidhi dawlac gacan dheer gacantiyaas waa eel deeri waayte maleysi deerase aryaadhaha nabad iyo nolol qofka diidaaya horta xow rabaa war hiigsii horumar ninkii diidaaya muxuu damacsan yahay war ninkii xisbiga weyn oo weyn diidaaya maxaa deeqaaya waryaala muranka naga daaya adaana ugu weyna noo bilaabay muranka buuggii ganacsiga akhristo idinka dhan ganacsi abuurta yaabayu torotoro manaad fidigudirirkana ilika dhaafe war waa noola duceeya oda cabdullah noo duceeya qaylada naga dhaafa ducadiisa aqbal maaha kadib torotoro dalxiiska aqbal
jibi jibi
laga taga tawfiiqda alla idin waafajiye war muusana inaan daraabka laga fura ku dar
wamaasan yihiin saaxibada xubinta kalamaan fariintaasi xubintii koreysa kalamaan waxaa kabagoohan barnaamijka soo saara kan uu ka timanaya anigu xasana talintan barnaamijka dib u kulmi doona waa baahday barnaamijka farqinta wararka oo idin leh subax wanaagsan noloshiisa dhaanto hay dhimashadiisu noloshiisa dhaanto